بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقياري هكو دوادا برنامجكي كلنكو ورباهنتو ورسن oo isinku dhugun saasan raadiyo warsan hamiin kasta markii laku reebo hamiinamada jamaadee sabtaga hooydaasa hamiinamo axad iyo taariikhdana kaedinta kooga bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugun sudi doontaan hoo ilaahay karaan nagada waliba ku mid aha madaweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku hadalay arrimo siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xulista xildhibaanada iyo qorshaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiaasiinku gudbin doona khudbad dheer oo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen usuku jeediyey munaasabad xalay ku dhiiday madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed saas haata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanlag senator maxamed amiin oo ku tirsan guddiga difaaca baarlamaanka aqalka sare soomaaliya oo ku hadalay shirar beeleedyada ku dhiyaayan magaalada muqdisho iyo sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya barnaamijkiaasiinku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya guddiga reedanfiiriyowga dastuurka federaalka soomaaliya oo geega kulanku qobaday magaalada muqdisho oon ku hadalay arrimo doorashooyinka iyo qodobada reedanfiiriyowgan baahan ee dastuurka federaalka soomaaliya xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku qaybgalay iyaasiinku gudbii doona hadaladii ku jeediyeen qodobadaas iyo walaagahaniisaa'id iyo barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagadano maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasin saarantarsinkula dareersi ay dhinacsanaaadan weliba gacan weyn ku jeysadahaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar labaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan munaasabad xalay ku dhiiday madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee xarunta ku meel gaarka magaalada baydhabo iyo weliba khudbad ku jeediyey madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen soona ku hadalay arrimo dhowra ay ku mid ahiin siyaasada dowlad goboleedka koonfur galbeed arrimaha xulowga baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qorshaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoo mashaariic madaweynegu sheegay inuu laga hormariyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
inaan caawa aan inta casho sharaf ugu samayno kooxdii qaranka kooxdii koonfur galbeed kooxdii janooke casho sharaftaas oo ah ayagoo aaday safar gaaban oo ay ku aadeen magaalo madaxda soomaaliya ay uga qeybgalayeen xiritaankii kalfadhigii baarlamaanka codsi noogu yimid guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ahaa inay qeyb ka soo noqdaan kooxda janaawkey xiritaanka kalfadhiga annagana aan aqbalnay ayagana ay sidii aan u aqbalnay oy u aadeen ay ugu soo waajibkooda usoo guteen ay tuseen dadka reer koonfur galbeed inuu dhaqankii iyo fankii iyo maxay ahaydey dhalinyaradii intiiba ayna dhumina jireen sumcad iyo sharafna ay usoo hooyeen reer koonfur galbeed maantana meel kasta oo soomaaliya ka mida ninkii fiirsanayay mediyaha iyo ninkii joogayba uu aada ugu farxay dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedna ay iga soo hambalyeeyeen sharaftaas darteed iyaan maxay ahayd caawaca sharafkaas iyo soo dhaweyntaas ugu soo bulnay kooxda janaawkey caawa waa habeenkii janaawkey ayagaa iskale dee waxaa sheegay ninka la yidhaaha sheekh ilyaas waxay ahayd inay noo fadhiyaan annagana aan u heesno ayagana ay fadhiyaan bay ahayd laakiin dee waa kooxda anadi wa ayagaa isxilqaaday oo heestii iyo soo dhaweyntii iyo sharaftiiba isku daray aada iyo aada u mahadsan yihiin runtii annagana dhiirigelinay noo tahay ayagana dhiirigelinay u tahay dad dhalinyaro ah oo aada iyo aada maskax fiican oo qurqurad badan oo gabdho iyo wiilalba leh oo fankii iyo dhaqankii reer koonfur galbeed rabaan inay soo nooleeyaan oo soo nooleeyey waayo waxay mudan yihiin ammaan waxay mudan yihiin dhiiragelin waxay mudan yihiin in la gaab istaago oo intaan ka badanna la suubiyo insha allah annaga hadda ka hor yani inta ka sheegay kooxda janaawkay in ay yihiin kooxdii qaranka waana la qarameeyey waxay ka mid yihiin dadka reer koonfur galbeed oo ka tirsan fankii koonfur galbeed ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo hanuunintaay ka tirsan yihiin waxay leeyihiin xaquuq waxay leeyihiin ixtiraam waxay leeyihiin in kor loo sii qaado oo lasii guugaabiyo waxaan rabnaa marka inuu fankii iyo dhaqankiisuu hore u kaco waxyaalaha tiknolojiyada hor hadda cusub iyo farsamadii hore oo dhaqankii soomaalida ahaa oo fanka ahaa labadaba inaan isku wadno hadda hadduu ilaaha yidhaaho kooxda waxaan ka shaqaynaynaa in qalabkii iyo muusigii la tumaayey iyo dadkii tumaayey na la keeno ayagana farsamadan oo oga baxo oo ay life u heesaan insha allah qalabkiina waa haynaa dadkiina waa haynaa ayagana diyaara yihiin dad dhalinyaro oo tababaran oo aqoontii waxaan leedahay insha allah wixii kaloo ka dhimanna waa u dhamaystiri doonaa waxyaalaha muhiimadda ah oo dowladnimada lafdhabarka u ah waxaa ka mid a fanka waa wax lasoo bartay waa waxa isku xiro bulshada iyo dowladda waa waxa tilmaamo dowladnimada iyo dhaliilaha ay leedahay waa waxa sheego horumarka iyo baahida loo qabo dowladnimada dadka sheega waayo waa dadka ku dhiirigeliyo dadka soomaaliyeed inay dowladooda la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan waa dadka sheego maanta waxa loo baahan yahay waa markhaatiga maanta jooga waa dadka sheego wixii la qabtay dadka bini aadanka waxaa fiican qofka markuu wax qabto in loo mahadceliyo waa mahadsantahay la yidhaaho suu wax u qabtayna loo sheego wixii dhimanaana loo sheego intaasba run bay ku sheegeen waa ku mahadsan yihiin waanayna guugaamiyeen nin saaxiibkee ah yaa maalintii sanad guuradii sagaal iyo tobankii december iyuu intuu nagala soo qayb galay xafladda inaan aad saaxiib u ahayn u ahaa marka dee waa maqlayseen heesihii quruxda badnaa oo laigu ammaanayay baa la qaaday markay uu dhammaaday habeenkii wuu baryey kooxdu aada uga helay markii ugu dambeysay wuxuu yidhi warriyo madaxda la ammaano ma fiicne ammaanta badan iga daweede madaxda haddii la ammaano waxay ku fiicnayn waxay iska jeclaanayaan yidhi meesha inay joogaan marka madax la ammaano ma fiicnee ammaanta badan iga daaya dhuhu yidhi yaa lagu ammaani marka waa mahadsan yihiin ammaanta ha la ii badiyo aniga meesha ma kusii jeclaanahay waa ku faraxsanahay maxaa yeele dhiirigelin bay ii tahay maalin walboo laysii ammaan laba tilaabo horlaan sii boodaa wixii la ii sheego wax ka daradan kusii daraya insha allah dadaalkana waa sii badanayaa runtii kooxdan waa koox dhalinyaro ah maantana waxay maraayaan sida aan horey u sheegay inay soomaaliya oo dhan laga soo codsado madaxda soomaaliya marxaladahan oo kale markaan ku jirno caawoo kale kooxda janaalkeedaan casuumay ayadan maxay ahayde xafladoodaan joognaa markii hadhow telefon la diro madaxda dowladda aan isla hadalno ama soo wacaan waa xasuustaa khayrraa ku soo wahayo ra-iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay waxaan joognay xaflad xaflad baan joognay markaan yaraa wuxuu leeyahay maku joogeen kooxdi waa ii joogeen maku heesaayay waa ii heesay waxaa ka dara farmaajo madaxweyne farmaajo markaan u sheegay hal saac waa qoslaya wuxuu leeyahy dadkan dhalinyarada ahoo yaryarkaa oo isu ego ququruxda badan oo isku toosan intee laga soo arooriyey war dadkaana waladaa sidaasa marka runtii waa sharafay noo tahay aada iyo aada umahadsantihiin janaalkii waxaan jecelnahay wixii kale oo baahiyo oo fanka ku saabsan inaan dhamaystirno sida uu sheegay malaqdeerow bulshada kala duwan oo dhan ha loo heeso malaaqyada hal haysmaya laba iyo saddex iyo afar loo qaado waxay ku dhisan yihiin waa koonfur galbeed koonfur galbeed waxay leedahay dhaqan midhaysan oo hal mid ah oo u taagan habeen iyo maalin dhismaha iyo jiritaanka koonfur galbeed iyo muhiimadeeda habeen iyo maalin la difaaco marka waxa ammaanta mudan oo in la ammaano u baahan waa odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka noo ammaana odayaasha annaga dhaqanka reer magaal waaye waa arkaysaan hadda waktigay soo gaadheen dhalinyaro ay u badan yihiin iyo dhalinyaro cuslaatay oo inta hor marka ammaanta ku dara waa ogtiin hadda waxay faraha ku haayaan waa ogtiin waxay soo mareen wixii dowladii koonfur galbeed dadkii soo dhisay waaye dowladdii federaalka dadkii dhisay waaye tan hadeertaan dhismaheeda dadka wada waaye habeenii maalin u taagan dowladnimada hala ammaano wadaniyadda iyo wadajirka iyo midnimada koonfur galbeed waa muhiim meel kastoo ay dadka joogaan ayagana ku wacigeliya koonfur galbeed inay midowdo gacmaha isqabsato siyaasiyiinteeda aqoonyahankeeda waxgaradkeeda odayaasheeda culimmadeeda dhalinyaradeeda ay midoodaan u midoodaan dalkooda iyo dadkooda inay dhistaan waa muhiim waxyaalaha ku wacyigelinaysaan dadkood u sheegaysaan inay noqoto taasaa ugu muhiimsan ood hanuunisaan ood haasaawisaan insha allahu aada iyo aada u mahadsan tihiin waana sii wadaynaa insha allahu waana kaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan si gooni ah halkan uga mahad celiyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ahaa suurtogeliyey inuu maanta kooxda uu codsaday oo yihi kooxdii soo dir markay inta isku arkeen oo geeyey xamar oo soomaali iyo madaxdii soomaaliya horey u taqaanay ee inta ugu heyseen mar labaad hortooda geeyey iyagoo ku faraxsan marka waa isagana aada u mahadsan yahay gudoomiyaha xasuusta fiican iyo horumarinta dhaqanka iyo heesihii mayga ahaa oo la gaarsiiyey meel kasta sidaa og tihiin heesahan afka mayga lagu heesaayo waxaa jiro fanaa abwaano aas-aas u ahaa ilaahay ha u naxariistee sahal macna ciisaa ka mid ahaa waxaa jiray abwaano kaloo tiro badan waxaa jiray fanaaniin uu ugu wen yahay samatar samatar jabuuti aan isku soo aragnay insha allahu isagana intaan keeni doonaa haddii ilaahay yidhaah waad arki doontaan marka waxaan rabnaa in dhaqankii iyo falkii ay lahaayeen dadka reer koonfur galbeed inaan kor u qaadno sidii aan hore u sheegnay oo ahayd falka iyo dhaqanka iyo heesihii reer koonfur galbeed ay lahaayeen in maxay ahay aan dhiirigelino oo waxyaalaha mas-uuliyadda naga saaran oo adeegyada bulshada oo in la qabto u baahan ayay ka mid tahay sida uu muhiim u yahay caafimaadka sida uu muhiim u yahay waxbarashada sida uu muhiim u yahay biyaha sida ay muhiim u tahay dhaqaalaha sida uu muhiim u yahay amniga iyo saasoo kale uu muhiim u yahay falka iyo suugaanta iyo hanuuninta dadweynaha intaba saasay muhiim u tahay waxaa ku ogaanaysaan wasaarad gooni ay leedaha oo ka shaqaynayso ayada ay kala shaqaynayso waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego arrintii uu guddoomiyaha sheegayey runtii waxyaalo badan oo horumaro ah oo aan ku dadaalayno oo nuguleena dadaalay baa jiro annaga dhan baa gacan isku siin doona insha allahu waxaan rabnaa inay dekado badan noo samaysmaan waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaha in ganacsigii uu soo noqdo waxaan rabnaa inay koonfur galbeed isku filnaansho gaarto waxaan rabnaa koonfur galbeed hadduu ilaahay yidhaaho culeyskan saaran oo imtixaanka ah nimankan masiibada qabo oo nagu habsaday oo dadkii kala gooyey oo jidadkii kala xiray oo habeenii maalin ummadda dhibaatadeeda u taagan oo go-doonka geliyey inaan u wada istaagno aan u wada aragno dhibka maanta keliya koonfur galbeed haysata kaas inuu yahay aan ummadda ka horleexinay insha allahu hadduu ilaahay yidhaaho dadaalkeedii iyo maxay ahayday abaabulkeedii iyo diyaargarowgeedii iyo ka shaqaynteedii intaba waa wadnaa cid kasta oo ay ugu horeyso dowladda federaalka iyo eedaha kale ee amniga ka shaqeeya oo ay ku xigaan amison iyo dowladaha amniga nagala shaqeeya intana waxaan ka codsanaynaa inay gacan buuxda nagu siiyaan maanta waxaan u baahannahay waxaa waaye in la isu furo jidadka reer koonfur galbeed magaalo kasta magaalada kala aada magaalooyinka aan dhimanna la xoreeyo hadduu ilaahay yidhaaho saddex afar magaalaa dhiman sideed iyo tobankii degmo afartaasna la xoreeyay insha allah waa dadaalladan wadnay ka mid tahay waana la gaari doonaa hadduu ilaahay yidhaaho waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dadka reer koonfur galbeed meel kastoy joogaan aada iyo aaday u mahadsan yihiin sidii quruxda badnayd inta aan joognay ay noola shaqeeyeen gaar ahaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada federaalka joogo oo ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka sida garab istaaga ay maamulkooda iyo dowladooda u garab istaageen aaday ugu mahadsan yihiin waxaan rabnaa inaad sii wadaan waxaan rabnaa inaad taladaalada badato hadduu ilaahay yidhaaho sidii aan waxaan aan ku jirna aan oga bixi lahayn oon horey ugu socon lahayn aan ka wada shaqayno waxaan diyaar u nahay wada shaqayntiina waxaan rabnaa dadka reer koonfur galbeed oo dhan oo midaysan oo isku mid ah oo isku dan oo isku maslaxada inaan ka wada shaqayno insha allah aada aada aa mahadsantihiin janaabkiina waa mahadsan yihiin soo dhawaada magaaladiina kusoo dhawaada waxaa tihiin kooxdii koonfur galbeed reer koonfur galbeed oo dhan baa mas-uul ka tihiin aada u mahadsantihiin
warshada usbuunyada shaakir shoble shoble haashinew sidee umay may waa digeeka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hada shugri shabdhuuri ka dhiga mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir wayboa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan sindurmo shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bana inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxa koobiyaysiday originaal farmadoobaga inka seew warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob ha hak horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakayaale bartamaga suuqa qudaarta xafiiska la maarna mayba usakayaale boostaajyada shabeelow bartamaashe am walaay faafahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumi kow tumi kow boqol soddon iyo sedo eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha hor iyo dhugunso aytan akhyaari wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geega tababar kaeedan dhinaca shaqada dowlad goboleedka koonfur galbeed inqobatay shaqaalaha wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo shaqaale ku dareera xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka tababarkun oo ku qaybgalay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madow nuuno maxamed iyo weliba warbaahintuusan sharaxay tababarka wasaaradda yanqobatay shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tababarkan wuxuu socon doonaa muddo lix maalmood ah kowda maantaan bilaabeynaa ilaa toddobada maalinka jimcaha ma waa maalin nasino oo break aan ka qaadan doonaa sabtidu noo soo xirma hadduu allidmo tababarkan waxaa loogu talagalay waxawaaye tababar oo dowlad wanaagga maamulitaanka iyo waxay dhahaan governance leadership and management tababar ku saabsan waaye waxyaabo badanoo ku saabsan oo idin fududeynayo howlihiina shaqo oo ku saabsan managementiga haddii ahaan leed iyo iyo maamul wanaag ka faa'iidaysan doontiin sigmon pic international waa waxay u leeyihiin aqoon iyo waay aragnimo la xiriira arrimahan tababarada khaasatan governance iyo leadershipka muddana waa ka soo shaqeeyeen wadamo badan ay soomaali ka mid tahay ayaga laakiin kenya ayay xaruntooda ugu weyn kenya waaye waxay caawiyaan wasaarado naga waaweyn iyo iyo hay-ado kale naga waaweyn oo shirkado haddii ay noqon lahayn ay ka caawiyaan annagana waxaan rajaynaynaa in oo laga faa'iidaysan doono keliya waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo in oo aa u aragtiin fursad qaali ah in oo aad ka aana ka faa'iidaysatiin sababtoo ah tababarada noocan haddeer adduunkii waa isbedelaya qofka wuxuu rabaa asagoo shaqaynaayo full time inuu haddana aqoontiisa u kororsado aqoontana waa wax in u baahan in la cusboonaysiyo mar walba haddii oo sagaashankii a dugsi sare ka soo baxday mise labada kun jaamacad ah ka soo baxday waxay yaallay aqoontii taalley aqoon aan ahayn hadda taalla caalamka marka mar walba qofka inuusan fariisanin oo waxaa loo baahan yahay uu ku dadaalo suu u cusboonaysiin laha aqoontiisa iyo xirfadiisa waxaan rajaynayaa haddii hami weyn uu kugu jiro oo kan ka weyn aadan ku qanacsaneen inaad soddonka sano labaatanka sano soo socda dad aada u dhallinyaraatiin inaa meelahan aad fadhidiin aad joogtiin waxaa u baahan tihiin tababaro noocan inaa maadaama hadda fasal aadan fadhiisan karin jaamacad iyo saddex sano iyo afar sano iyo labo sano oo dib tababarada noocan waayo waxyaabaha aad ku kobcin kartid aqoontaada iyo iyo xirfadaada shaqo marka haddii ilaahay idnay oo si free ah oo ay idinkoo joogo guryihiinna ku hesheen keliya waxaa lainka baahan yahay inaad ka faa'iidaysateen su-aalo fara badan aad weydiisiin discussion laga dhigo oo aysan noqonin wax lainku shubaayo aad qoranaysiin oo qaadanaysiin aysan noqonin oo noqdaan waxaad ka falcelin kartiin oo discussionna interactive aal rabaa inuu noqdo marka waxaa ka soo baxaya keliya inaad ka faa'iidaysatiin dadkan iyo waxay soo dejiyeen maahana su-aalo kale ka baxsan aa imaanaya oo anfacaad idin leh waxaa kala imaanaya dadka la siinaya xataa isku aqoon maahan isku waayo aragnim maahan idinka dhexdiina haddana kala faa'iidaysanay waxaa kalaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo wasaaradda agaasimaha cusub oo maanta nagu soo beeray actually agaasima isaaq oo aaminsanahay inuu tababarkan qaybna ka noqda haddana facilitationkan uu idinka caawin doono
eedan su'aal iidow jawaab unagu oo maleeyo aada soo tabti malahine haa owlaada qeersheena usi eonka elfayle ada naasna masiyahay tomay kuquudahay
iidow yeela haddii warsadaase eed eed unagu may baxa kaquudiyaay aanada langorado nutra baby oo owlaadana fagan ee unagii lasiyoona naaskii aadis inin wiile ada taawiyaase aana see haytiyeeda aana lambogiyo adduunka laku jeeladi aanada nutra baby mayna lataa one e two oo waana lanka taragali owlaada ina la siiya use oo markaasnay dhaladi libilood marka usi deera ilaa iyoonay halsan usi ku deerow maanamay bakiisa maase aanayooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay furburuuga inti ku deeras yakiisa maase aana marbakinku gohaanu aleelahe aanada nutra baby aadime ini owlaada lanka daawo aman dheera ogaaday adoo hadda la ogaataba deersi bulshada nimci inaruura nafaqidii owlaada nusqan nhayne nunqudun nutra baby aana lamaga batay owlaada ka nafaqoobenga la heli nutra baby nadar shahaaton aana la too eh arlaadon ayna may ka saarna ankafaayiday unuga caanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaska aayowtiis to walankunusdhaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two aanada nutra baby mayba owlaada lanka taragalay ini la sii markii usa dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa halsana intaas ina la siiya aana lanka taragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaya nutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa unagee baraday haddana oo gotay anwaayi ma ahooliye ulwaysken diyaaru ilaa iyoonay mayba kiisamaase ankor caanada langorodon yacni nutra baby markii one e two years ha dhammaysad iyo mayba unaga lambalaaway ankor furjaalay caanada nutra baby mayba aana owlaada korsiimidiyo eedanka fayla mayna inshal bahaase one e two nutra baby one yamayba la siiyey unaga markiisa dhalada ilaa iyoonaysa ku deerow libilood nutra baby two yamayba la siiyey libilood ilaa iyoonay halasana kureed yamayba la siiyey halasana ilaa iyoonay unagu ku deerow saddex sana mayba
senator maxamed amiin oo ku mid ee mudane baarlamaanka aqalka sare waana ku mid guddiga difaaca iyo guddiga doorashooyinka baarlamanka aqalka sare iyo weliba usu ku hadalay suurtagalnimada galowga doorashada qofiyeed inuu kadhiyada guud ahaan dalka soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta siyaasadeed ee soomaaliya oo dhowaan madaweynega usu saxiixi dhinac kale weliba senatarka usu ku hadalay shirar beeleedyada maalmoge lahdhaafi ah ka badday gudaha magaalada muqdisho iyo ona buuq ku dhaladay shirkii iyo onisku kooyan beele mundulood oo kudhihi magaalada muqdisho waana ku qaybgeli madaweynegii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ona siyaasiyiinta dalka soomaaliya iyo siyaabo shalagadisan infasiradan shirka mundulood dhowaan kudhihi magaalada muqdisho senatarkan walay us sheegay in beele mundulood iyo xaqinlatayn shirkuweelata gudaha magaalada muqdisho balse uuse sheegay inuun ogayna falcelinta ku kooyi korta shirkaasi tii kudhihi magaalada muqdisho aad iyo aad ay umahadsan tahay runtii keenano oo sharciga doorashooyinka qaranka ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan arkaa inuu yahay sharcigii ugu muhiimsanaa ee baarlamaanka soomaaliyad uu ansixiyo waxaan ka warqabnaa in muddo konton sana aan sharci noocaan kale aan maaragtay soomaaliya laga ansixin muhiimadda uu leeyahna waxay tahay wuxuu fursad u siinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada intii suurtagal ah inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda haddii ay suuragal gashay inuu sharcigaanu hirgalo runtii ma hirgeli karaa mise ma hirgeli karo runtii waxyaaba fara badan oo ku xiran ayaa jira laakiin waxaan aaminsanahay haddii la dadaalo in la soo dhaweyn karayo waqtiga aad ayuu kooban yahay waxaana jira qodobo ka mida sharciga doorashooyinka oo runtii dib loo dhigay oo loo xawilay in baarlamaanka labadiisa aqal ay xeer ka soo saaraan oo ah afar qodob oo aada u muhiim ah intaasi ay sii dheer tahay waxyaabihii kale ee laga maarmaanka u ahaa sidii doorashada u hirgeli lahayd technically iyo logisticada loo baahan yahay inay doorashadaasi ay dhacdo oo ay dheer tahay runtii arrimaha siyaasadeed waxaa ka warqabta wadanka duruufa siyaasadeed oo khaas ayuu ku jira inahaasoo dhan haddii wax laga qabto waa la dhihi karaa in sharcigaani u hirgelo laakiin waqtiga kooban ee harsan iyo sharcigan runtii waxaa moodaa inuu u baahan yahay shaqa aada u tiro badan oo u baahan in xoog badan la saaro haddii la yidhahdo waa afarta qodob aan ku sheegay sharcigan uusan saacad uga jawaabin ee uu xawilay in laba guddi wada jira ee ka kooban labada aqal in ay arrintaasi ka shaqeeyaan kabacdina baarlamaanka federaalk soomaaliya si xeera uu kusoo saaro waa ogtahay in arinta somalilan ay duruuf khaasa iyada ay leeyihiin laga maarmaana ay tahay inay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka arinta sidoo kale gobolka banaadir oo runtii matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir uu aysan jirin ayna maqan tahay ayna ka mid tahay qodobada dib loo dhigo international communitygana ay ka mid yihiin arrimaha afartaas ay danaynayaan oo ay sii dheer tahay kootada haweenka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ugu dambeyn arrinta deegaaminta kuraasta sida locationska oo aan u arko inuu yahay midka qaybaha ugu dhib badan ee runtii sharcigan doorashada oo aan rajeynayn in maaragtay sida ugu dhaqsiyaadaha badan guddoonka labada aqal ay kusoo magacaabi doonaan gudiyadaas iyagana ay ka shaqayn doonaan sidii runtii wax looga qaba lahaa arrimahaas kabacdina ay kusoo celi doonaan labada aqal marka fasaxa laga soo laabtay arrintaas waxay ka mid tahay qodobada aan ku sheegaya afarta ay u baahan in maaragtay si gooniya loo fiiriyo guddiga isku dhafka ee labada aqal ayaana runtii arrintaas dibigis ku sameyn doona kuna la soo laaba doono baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa xusid mudan in qodobadaas ay u baahan yihiin la tashiyo dheeraada ha ahaato gobolka banaadir ha ahaato somalilan ha ahaato arrinta city ama mararka degaamiinta kuraasta arrimahaasoo dhan ay dheertahay yani arrinta haweenka betelaada labada aqal intaasi oo dhan waxaa laga maarmaan ah in la tashiyo dheeraada la sameeyo ugu dambeynna laga gaaro consensus sidii maaragtay arrimahaasi wax looga qaba lahaa warbixinta uu soo diyaariyey iyo recommendationska iyo talooyinka uu soo jeediyay guddiga ayaa runtii in labada aqal maaragtay ay xeer kasoo saari doona haddii la yidhahdo duleed ee ku qabsama magaalada muqdisho runtii waxaan dhihi karaa wuxuu ka mid yahay shirarkii maalmahanba ka socda soomaaliya ma aha shirkii ugu horreeyey ee beelo soomaaliyeed runtii ay qabsadeen waxaa jira shirar ka horreeyey ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo gobolada iyo galmudug iyo jubbaland iyo xataa nairobi oo dhammaantoodna ay ahaayeen beelo soomaaliyeed siyaasiyiin iyo waxgarad iyo cuqaal intaba ay ka qayb galeen runtiina waxaan ka warqabnaa in muduloodna ay ka mid yihiin beelaha soomaaliyeed runtii ka shiraya aayaha dadkooda iyo dalkooda mana aha markii ugu horreysay oo runtii beel soomaaliyeed ay kulanto maalmahana kulamadaasi way socdeen ma aqaano yani muhiimadda qaarka iyo kahadkala falcelinta qaaska ee arrinta mudulood mudulood wuxuu ka mid yahay yani beelaha soomaaliyeed waana arrin xaq u leeyahay inuu shiro markii oo u baahda isaga oo ka tashanaya ayahiisa ma ahayn shir runtii loogu dan lahaa in lagu dulmiyo cid ee waxa uu ahaa shir wada tashi sida lagu sheegay qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kasoo qeyb galay waxaan aaminsanahay een, bulshada weynta mudulood meel kastay joogeen shirkaasi way taageereen communiquega ama is- yacni statementkii kasoo baxa shirka markuu dhamaadana dhammaantood wuxuu ka hadlayeen sidii deegaamada ee degaan mudulood iyo guud ahaan talada guud ee dalka in maaragtay runtii ay doorkooda ay ka qaataan in sidaas daraaddeed een, shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi een, maadaama aad ka warhaysid keenaan uun dalka oo maraya xilli kala guura oo maaragtay waqtigii dowladda harsanan oo gebagaba yahay marka xaqa ayay leeyihiin maadaama political partieska saxda ee soomaaliya maanta ka jira ay yihiin ama axsaab ay ay yihiin ama maamul goboleedo ama qabaa'il oo qabaa'ilku asal uu yahay reer walba iyo maamul kastaba taladiisa u yeelanaya maadaama marka communitygan maadaama waqtigaasi uu soo dhow yahay in ay ka tashadaan aayahooda ha ahaato wixii la xiriira doorashooyin dalkan inay ka dhacayaan ah doorasho inay ka dhacayso dalkan doorasho ma ka dhici doontaa laba kun labaatan labaatan iyo kow mise ka dhici doonta haddii ay dhac- dhacdo doorasho maxaa laga yeelaya haddii ay dhici weysayso maxaa laga yeelaya waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha maalmahan oo dhan ee dadka soomaalida meel kasta ay joogaan runtii ay hadlayeen in arrimahaas iyo arrimo kale oo masiiriya ee quseeya beelweynta mudulood ayaa looga hadlay in runtiina waan aaminsanahay mar waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed badankooda si positive ay uga hadleen een, marka taariikhda la fiiriyo dadka iyo deegaanka iyo balweynta musholood gaar ahaan dadka soomaaliyeed een, runtii waa dad ay xushmad weyn u hayaan iyagana maaragtay oo aaminsan in ay ilaashadaan sharafta iyo karaamada iyo makaanada ay ka leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeeda Een, ma dhihi karo shirka shir dowladda looga soo horjeeda ayuu ahaa sida aan ku sheegay shirka shir wada tashi ayuu ahaa in shirkana waxaa lagu qiimeeyaa wixii ka soo baxa shirka markuu dhammaada communique laga soo saara ayaa ayaa jira oo runtii saxaafadan loo qeybiyey muhiimadda ugu weyne shirkaas wuxuu ahaa in bulshadaas ay tashato aayaheedana ay ka tashato xaqayna u leedahay in dadka ka hadlayna in waxay ka hadleen waxay u arkeen in maanta ay yihiin arrimo taagan in lagala maarmaana ay tahay maaragtay in ay ra'yi igooda ay runtii ku cabiraan munaasabad ay dadkooda iyo deegaankooda kula wadaagayaan ay ahayd ummadda iyo ummadda soomaaliya intaba Een, waxaaba yaraatee xanaf ee soomaaliya dhibaayan runtii ma jirin ama dowladda gaar ahaan dowladda een, intaas ay jirtay mana jirin haba yaraatee wax mucaarado ah ama abaabul ama shirar dowladda lidka ah ee la qabtay haddii la shiro oo la sheego wax masiirka ummaddan taabanaya guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada iyo dadka mudulood xaqay u leeyihiin ay ka hadlaan een, waana laga hadli karaa dowladdana waa lagala hadli karaa cidii kale ay qusaysana waa laga hadli karaa marka ma aha in micno uusan lahayn in shirka loo yeelo wixii loogu talagalay in laga leexiyana ma aha wax diidaya haba yaraatee wax mm, masiirka dalkan khuseeya in ay ka hadlaan dadkana xaq ay u leeyihiin een, waana shay dastuuri ah oo qof waliba oo soomaaliyeed uu xaq u leeyahay sida shirarka kale ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay yeesheen oo kismaayo uu shir uga dhacay oo uga dhacay magaalada muqdisho oo uga dhacay hobyo oo uga dhacay meelo kale oo hadda garowe u ballansan yahay oo magaalada nairobi ee uu shir uga dhacay intaba waxay ahayn shirar qabaa'il qabaa'ilada soomaaliyeed ka mid ah ay yeesheen een, dhammaantoodna ay ka ka wada qayb galeen qaybaheeda kala duwan ee bulshada marka ma aqaan sababta goonida ah ee arrintan mudulood mudulood marka la fiiriyo qabaa'ilka soomaalida taariikhdoodana waa la ogyahay waa dad deegaankoodana uu yahay deegaanka soomaalida usoo horeeto dad ahaana dadka soomaalida haddii dhibaatadii dhacdo cid waliba usoo gurmaday dagaalka sokeeye markii uu noqdana ay yihiin dadka inta badan lagu kala badbaaday diyaarna weligood uu ahaa in maaragtay soomalinimada ilaaliyaan markii dad iyaga ku abtirsada loo dhiibay talada dalka loo dhiibana dhammaantood waxaa ka warhaysan inay u dhaqmayeen in ay soomaalinimada ku shaqeeyaan oo dadka soomaaliyeed ay isku soo dhaweeyaan ee ma ahayn mar waliba in ay u isticmaalaan xukunka wax lagu kala dirayo ummadda soomaaliyeed wayna garanayeen mandatekooda oo ahaa nabadoonnimo iyo dadkan soomaaliyeed ee dagaalka sokeeye uu haleelay in la isku soo celiyo oo kalsoonidooda la dhiso xilliga loo doortana ay ugu adeegaan sida loogu talagalay waqtiga waqtigoodana marka u dhammaadana ay ay- ay ku soo celiyaan talada dalka taasna runtii waa rikoor dadka soomaaliyeedna markhaati ay ka yihiin mana jirto maalin ama markii ay xukun joogeen ee dadka ay ku dulmiyeen markii ay caadi ahaayeen ay runtii een, si een, negative oo abaabulan ay ugala hor yimaadeen dowladihii jiray bal waxaan dhihi karaa markii dagaalka sokoya dhacay kabacdi beesha maduulad waxa ay ahayd beeshii ugu horreysay ee erga u dirta gobollada dalka oo dadkii ay markaas dagaalka sokeeye ama dhanka ayagii ka soo jeedeen ma ahayn dhanka kale uga jira dagaalka inay erga u direen mingadow ilaa boosaaso ilaa meel walba ay tageen markii een, kabacdina ay maaragtay ay- ay soomaalidu isu soo raadiyeen markii laba kun sanadkii labada kun oo shirkii carta uu ka dhaca magaalada carta ee wadanka jabuuti ee dowladdii cabdiqaasim salax xasan madaxweynaha ka ah laga dhisay runtii aad ayuu taageereen iyaga ayaana soo dhaweeyey deegaanadooda ayaa ogtahay magaalada muqdisho iyadoo laba qayb ahayd ayaa la keenay lana soo dhaweeyey waana ogtahay iyadoo dibashiisiin weyn magaalada muqdisho dowladana way soo dhaweeyeen wayna la shaqeeyaan dadka ugu badan ee dowladda taageera ee la shaqeeya ee contributionka ugu badan siiya ee canshuurta ugu badan bixiya ee deegaanka kaliya ee soomaaliya ay runtii canshuur laga qaado degan iyaga waay ama majoritigood soomaali badan ayaa degan marka dadka sidaasi ah runtii maanta diyaar u ah inay mar walba dowladnimada garab istaagaan iyaga oo duruufahaas khaas ay jiraan aad ka hor haysay magaalada muqdisho dhaqaalaheedii burbur weyn in uu runtii ay kala kulantay deegaanadan magaalada la kala xirxiray bulshadaas ah sheegaysa muduloodna ay dadka runtii ugu badan ee dadkooda ay saamaysay arrintaas oo ah marka laga reebo ganacsiga waaweyn xataa ganacsatadii hooseysay ama dhagax ha keenaan amba ha keenaan cara ha keenaan ama caanaha keenaan ama cows ha keenaan ama maaragtay business yara lahaadeen dadka ugu badan ay saamaysay magaalada muqdisho inay iyaga yihiin runtii waa ka warhaysaa marka danahooda mar waliba waxa ay ugu dulqaateen duruufahaas jira waxay tahay in culays walba u yimaado inuu waqti uu leeyahay taasna ay aaminsan yihiin in laga bixi doono marka ma jirto wax haba yaraatee haba ii sheegi karta haddii ay jirto tallaabo beesha mudulood ay qaatay ee kasoo horjeeda dowladnimada ee kasoo horjeeda maaragtay wadajirka dadka soomaaliyeed haba yaraatee ma jirto looganama baran runtii anagana kuma midteeno golayaasheeda cuqaasheen iyo siyaasiyiinteena runtii ayagana uma
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada maankay medical center magamaskiin mayka eh maalmowladeegaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo ma'aamayo maygaal lang aragawna muhi soorma ka'aamaw maankay medical center isbitaal mooladii inkadamboyti eh galab shay laama meriyaa daawadiis maashaa'ilah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center malin mowlaaga aafiyey ilow waliimoodba unfuune marle la daawayawlay ee maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center wayba siinhaaye detoor cudurada guud daawayoso walshileedisley lahandoorey allahanka deegika aaras megal ibilaan daawayosho takhasusey alla indeerhi bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadambooyan ah lakooka baaraw dhammaan dhiigig iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka iyo dalaanta dheecaamada laku ogaado burooyinka dhuunto galaayan burseetada kaadamaranka hilaw iyo baaritaanka lamaad lan isguursadan fadaayaan sida ditoorka cudurada guud haan kombyuutar oo usuun cudurada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo eekii uurka jarta baaraay farmashi durdur ee daawo ayi nooc laku helaw daawooyinsheena laku salsheeni turki uk iyo masar ya meelo diyaarsiinka ah bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale usileya qiib gargaarka degdega eh casri aho online eh
guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya iyo guddiga reer anfiiriyooga dastuurka federaalk soomaaliya ee weliba geega kulan iyo nisku weeranga ururada bulshada iyo xildhibaanada lamada aqal amada guddiga dooddhax dhiganga bulshada iyo mas-uuliyiintii ka casuumeen kulankaas geegiyo nisku koyen magaalada muqdisho lanku hadalaya qodobada mudan in reer lanfiiri ay ka jira dastuurka federaalk soomaaliya iyo suurtagalnimada doorasho qofiyeed inoo ka dhiida guud ahaan dalka soomaaliya iyo maqaamka magaalada muqdisho iyo weeldadaas xildhibaanada ku qayb galeen dhankaas weliba ku mid ahaya faarax sheekh cabduqaadir oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uso-aana ku hadalay doorashada qofyaceed inoo ka dhiida guud ahaan dalka soomaaliya marka meesha horta meeshaana shaqo badan bay inagaga baahan tahay bal horta taana ha laga shaqeeyo meesha saddexaad oo particibationka uu ka imaanayo waa in ururo siyaasadeed la gala waayo mujtamac waxaa noqonay ceeb ay ka tahay dadka inay xisbi galaan laakiin sharaf ay u tahay dadku inay reer hebel yihiin oo lagu aqoonsado oo qofka la yidhaahdo meeshaas aniga aniga waxaan ahay reer hebel in lagu aqoonsado inaysan dhib lahayn laakiin aniga waxaan ka tirsanayaa xisbi hebel oo dadkaas soomaaliyeed iyo ra'yigaasaan qabaa ay ceeb tahay mararka qaar oo qofka uu la gabanaayo oo uusan sheegi karin xisbiyada naftooda marka waana laga dhawaajiyey ka qaybgalka siyaasadeed inay xoojiyaan iyaga dhexdooda nidaamkooda dimuqraadiyadeed nidaamkooda isdoorasho meeshaa in la keeno kadib waa noo sahlanaan doontaa marka in ka qaybgalka siyaasadeed lasoo gaarsiiyo meesha aan rabno ugu dambeyntii waxaan nahay bulsho soddon sano dowlad xumo kusoo nooleed waxaan ku faraxsanayaa saaxiibka xildhibaan cabdi hadaayo wuxuu ka sheekeeyey bulshada in oo la kicin jiray oo la sameyn jiray oo saas oo kaleeta ah iskuulka intaan dhiganayay iyo intaan meesha kusoo jiray weligay ma arag meel ururka ardayda ururka ardayda iskuulka ama ardayda xataa ay isku dooranayso ma aanan ma aanan soo arag nalamaba barin ma maba sooma garan nalama soo nalama soo barin ra'yigeena inaan muujino nalama soo barin inaan hadallo nalama soo barin marka wax badan oo waxyaabahaas kamid a haddaanan ka shaqaynin oo aan dhahna meesha korole usoo boodayna inaan bootintaas ku gaari waay inaan ka yaabaya kadibna niyadjab uu nagu dhaco ugu dambeyntii bulshadaas marka dhibka uu kusoo dhacay dagaalka sokeeya uu kusoo dhacay qaxa iyo mashaakilka uu kusoo dhacay marka ay rabto tallaabo siyaasadeedoo weyn inay qaado waa in tallaabadaas qunyar socodnimo lagu qaado waa in gradual lagu qaado shalay meelaan joognay meeshii aan joognay meel ka fiican maanta inaan tagno waayo waxaan soo marnay hal oday oo hotel fadhiyo ama meel la geeyey oo shan lix xildhibaan soo qoraay waxaan soo marnay deegaanadii inta la geeyey kuraastii in konton iyo kow iyo la sameynaa hadda waxaan joognaa dadka shacabka ha codeeyeen kanaa ka dhiman iyo kanaa ka dhiman iyo waxaas iyo ma laakiin inay doorasho dhacdo inay doorasho dhacdo oo xilligeedii ay ku dhacdo waa inay noo noqotaa wax aan wada leenahay laakiin caqabadaheeda jiro waa inaysan sabab u noqon waxaas lagama heli kara iyo waxaas lama samayn kara iyo noocaasi inaysan sabab u noqon waa ka xumahay
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ano maxamed cabdiraxmaan cabdulaah sinsaare inta siinkula dareersiyaaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan siinfan sameeyey weliba siinkugu tabaane sidaasiyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu